gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha waddo interloog ah oo laga hirgelinayo waaxda wajeer ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir taas oo loo yaqaano waddada sheekh cusmaan xidig gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ku boogaadiyey iskaashiga bulsho iyo maamulka degmada kaaraan ee ku aadan ka dhabaynta barnaamijka dalka oo ku dhisa hal dollar oo lagu horumarinayo kaabayaasha isu socodka bulshada sida waddooyinka isagoona ugu baaqay bulshada degmada iyo maamulka degmada kaaraan in ay sii laba jibaaraan horumarinta iyo weliba casriyeenta waddooyinka dhex mara degmada kaaraan horumarka iyo qurxinta qofo meelaa uga aadan shalay waddadan waad ogeedeensay eeday burburka iyo wax rafaadka ka muuqday maanta waa laami laamigaasi wuxuu soo kordhihayaa kuwa ka leexanaayoo dhanba inay noqdaan ama laami ama interlog haddii aad uruxsatiin sidau ka dhawaajinaya doctor u aragtay ismaaciil jimcaale ayaa waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo inaan dariiqaas ku wada soconno oo aan iskaashi wax ku dhisanno annaga mar kasta halkudhigaygu waxay tahay dalkaaga ku dhiso hal doolar marka waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo maanta gurigaani ama booskaani shala qiimiya u jooga maanta ma joogo waxaa quruxda iyo qiimaha u yeelana waxay tahay waa waddadaas laamiga ah haddii tan lagu darana kaba sii daran interlog waasoo uga bilowday halkaani kala istaagi maayo haddii ilaah yidhaahdo guddoomiyuuna amaro u qabyaa wax allay wixii magaalada ay ku qurxonaanayso ciddii ka hor timaado waxay waxawaaye waxay mutaysato iidalee la weydiinayaa maxaa yeele cid wax laga tuugaa ma jirto munaasabadda lagu dhagaxdhigaya waddada interlogga ee laga hirgelinaya degmada kaaraan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani agaasimayaal saraakiil laamaha amniga odayaasha dhaqanka qaybaha kala degadisan ee bulshada ku dhaqan degmada kaaraan